Guddiga xakamaynta xanuunka HIV AIDS-ka ayaa magaalada Hargeysa ugu qabtay ciidanka asluubta maamulka Somalilan barnaamij wacyigelin ah oo ku saabsan sida looga hortago cudurkan. Ciidanka asluubta maamulka Somalilan ayaa sharaxaad laga siiyay siyaabaha kala duwan ee lagu kala qaado xanuunka HIV AIDS-ka iyo in aan la takoorin qofka uu ku dhaco xanuunkan. Hilaal Maxamed madaxa wacyigelinta guddiga xakamaynta xanuunka HIV AIDS-ka ayaa ka warbixisay sida looga hortago cudurka HIV AIDS-ka.
dadka xanuunka la nool yaan la faquuqin markaad goobaha joogtaan shaqada leanna qofka xataa dadka qaar waxa koranayaan koobka shaaha baan ku kala qaadanaa soo dhawaashaan lagu kala waxaasoo dhan laguma kala qaado haddaad meel la fadhiisato iyo haddaad wax la cunto iyo haddaad wax la cabto iyo haddaad shaarkaad xidhanta adigoo ku dhiday xataa uu kaa daba xidhda amaad la xidhato waxba kuma kala qaadaysaan leanna saddex qodob oo waaweyn ee lasoo sheegay ah galmada iyo dhiigga iyo hooyada ilmaheeda u gudbinaysa marka intaa laga yimaado nolosha inta kale oo dhan qofkii h i v-ga qabay kuuma gudbinayo waxaanu leenahay lambar aad ka soo wici karto oo si friiya aad usoo qaraaci karto xilligaad u baahato wax macluumaad oo h i v-ga ku saabsan waxaa weeyaan tree two aid markaad lambarkaa soo qaraacayso lama arkayo ciddana soo qaraacaysa ciddi tahay laakiin wixii informationaad u baahantay in lagaa jaahil saaro iyo wixii macluumaad ee h i v-ga ku saabsan kaawaad ka helaysa hadduu ilaaha idhaahdo axmed cawaali yuusuf taliyaha ciidanka asluubta maamulka somalilan iyo taliya ku-xigeenka ciidanka asluubta xasan cali cawad ayaa soo dhoweeyey barnaamijka wacyigelinta iyaga oo kula dardaarmay ciidanka asluubta in ay ka faa'iidaystaan wacyigelintan sidaynu u ogaan lahayd inuu cudurkani nafteennana uga ilaalinno dad kalena uga ilaalinno dadkaan gacanta ku hayno iyo kuwaan la noollahay iyo ubadkeennaba si ay u noqoto wax la xakamayn karo oo inoo keenin in dadkeenna iyo dalkeennu ay dabargo'aan cudurkan looma samaynin waa cudur looma samaynin ciyaar ciyaan in guddi joogtaa loo sameeyo dhibka uu leeyahay la arkay markaa qof wallowba risaalaa laguu dhiibayaa waxaa laguu dhiibayaa inaad ammaano qaaddo oo aad ubadkaaga iyo ehelkaaga iyo inta aan u helin inay dhegaystaan aad u sii qaaddo inaad adiguna dhegahana weelee waxaan laguu sheegayo weelee waxay ku fiican tahay inaynu qaadno risaaladaas guddidan hawsha ay hayaan inaynu gacan weyn ku siino ayaa laynooga baahan yahay sidaa darteed waxaynu aan idinku boorinayaa inaydin dhugu yeelataan hawlahan ay muddada kooban iminka inaga wacyigelin doonaanay u socdaan